haatanna waxaan filayana dhammaantiin wada sugaysaane waa barnaamijkii ama xubintii dhaqanka iyo hiddaha waxaa magaalada nairobi alaaba noogu soo diyaariya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii saddexaad waayihii iyo sheekooyinkii garaadwiilwaal dhegaystayaal inkastoo aysan qasab ahayn inay run wada noqdaan haddana sheekooyinka iyo dhacdooyinka loo wariyey waxayna barayaan garaadwiilwaal inuu ahaa si walba nin isugu dayay inuu muujiyo rag inuu wax dheer yahay taasi dhallinyaranimadii ayay ahayd haddii la shuumay kadib oo uu garaad noqdayna waxba iskama beddelin ma uu noqon oo keliya nin madaxa oo meel fadhiya garta iyo taladana loola yimaadee wuxuu kordhiyey feejignaantiisii hore iyo indhihii shakiga ee rag oo dhan uu ku eegi jiray ninkii uu dareemo inuu qorshihiisa taakileel gelin karaba wuu u dardaar wariyey wuxuuna ku beeray seexanwaa iyo cabsi joogta ah labadii waran iyo gaashaankii uu mataanaha isaga dhigay ayuu sidiisii hore ugu maran yahay tallaabadii xaggiisa loo soo qaaday iyo ereygii lagu yidhiba waxay ku abuureen feejignaan hor leh wuxuu isu ilaaliyey sidii uu yahay nin ay dunida oo idili ku heshiisay inay nafta weysiiso waa yaabe col dibadda laga soo diro oo isaga uun loo soo qaybiyey miyuu ka baqaayey ma dilkii aabbihiis buu ku weyraxay markaas bay ula ekaatay in boqortooyada lagu daba joogo oo laga yaabo inuu iyada eersado mase wuxuu ogaa oo magliga iyo midida la raadinayey dadkii uu u talin jiray qaar ka mid ah oo uu ku gabood falay sidaasna uu ugu godobaysnaa soomaalida ayaa waxay murti kula baxday dhulka ayaa lagu yidhi dhulow ballaar badnilah markaas buu ku jawaabay ballaarkaygu muxuu tari haddiiba nin godob qaba aan qarin waayey feejignaantii wiilwaal markii la toydo ayay soo bixi karaysaa sida ay murtidaasi dhab u tahay socod iyo nagaansho hurdo iyo soo jeed shir iyo kelinnimo ceel iyo carshin meel kasta ha joogo si kastana ha ku sugnaadee qalab dagaal baa gacanta ugu jira dhiilo ayuu ku seexday aamin darro uu uunka eebba ka qabana wuu ku soo toosay alla malaha utuntii ku maqnaydi cuslayda waxay sheekooyinka wiilwaal ina barayaan inuu ahaa nin xeel iyo xirri badan oo arrintii soo food saartaba furdaamin kara waxaa la yidhi dumarkii uu qabay oo afar ahaa ayaa qaarkood qaarkii kale ku masayrayoo dagaal af iyo gacan balihi dhex maray waxay ku murmeen baa layidhi heblaay adiga waa lagu nacayoo garaadku kuma rabo adigu waad iska joogtaa uune beri hore ayaa lagaa tashaday aniga ayaa la iga kaa jecel yahay gogashayda gogol kale weligiis ku doorsan maayo iyo hadallo kuwaas la mid ah raggii u dhow dhowaa qaarkood ayaa damcay inay dumarka garaadka heshiisiiyaan isagii baase diiday wuxuu ku adkaystay isaga mooye inaan xaajadaa cid kale loo agmanayn afartoodii tu walba oo ka mid ah intuu goonni ula faqay ayuu ku yidhi caawa fiidkii kolkay tahay meel hebla imow aniga ayaa idinkala saaraya markuu aaskii dumay oo ay goobtii ku soo wada urureen ayuu ku yidhi afartiinuba sii jeesta oo isgarab joogsada tii aan idiin jeclahay dhabarka ayaan ka taabanayaa ee ha iska tagto iyada oo aan dib iisoo eegin afartoodiiba dhabarka ayuu ka taabtay dabadeedna sidaa la sheegay mid waliba iyada oo faraxsan ayay horteeda u dhaqaaqday waxaase hadhay inaan isweydiinno taasi masheeko dhab ah oo dhacdayba ah mase bulsho ragga oo qura qiimaysa waatay ahayde waa sheeko loo maleegay in garashada dumarka lagu liido tan dambe u maleh kaloo la sheegay waayihiisana laga garan karaa garaadwiilwaal inuu ahaa nin murtidhaari ah oo aan hadalseegin nin jeclaa rag iyo dumarba inuu dadka xujeeyo si uu ugu daadego balgarashada qofku inta ay qodan tahay ruuxa uu xujaynayaa haddii uu rag yahay asi uu si wanaagsan xujooyinkiisa kaga jawaabo dareen baa ka geli jiray wuxuu u arki jiray halis ay tahay inuu iska horwareejiyo markaas buu ku dadaali jiray isaga iyo ninkaasi inaanay carro bartira ku wada noolaan haddiise ruuxaasi uu qof dumara yahay wuu guursan jiray ama nin xigaaladiisa ka mid ah ayuu guursigeeda kula talin jiray welibana u dhisi jiray marka ay weliyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii uu wiilwaal u ahaa murtidhuux qof walba tiraabkiisa aada ugu fiirsada waxay soo qaataan sheekooyin isaga loo saariyo oo tan soo socotaa ay ka mid tahay kuna saabsan sidii uu ku guursaday qaar ka mid ah dumarkii uu qabay waxaa la yidhi isaga oo xujo uga dan leh ayuu maalin maalmaha ka mida meel degmada dhexdeeda ah awr ku qala dabadeedna wuxuu u yeeray degmadii uu u talin jiray raggii joogay qaarkood markaas buu ku yidhi ninkiin walba waxaan ka rabaa hilbaha ratigaas intuu isdul taago inuu iga keeno cadka xubnihiisa ka midka ah ee ragga israaciya sidii uu nimbe ula soo boodayay xubin aan ahayn tii uu garaadku maskaxda ku hayay ayuu markii dambe oday ragga ku jiray hungurigii awrka u keenay wiilwaal baa kolkaa la yaabay oo inta ka shakiyey duqiina hoos u eegay ku yidhi war adigu ma aad garanne yaa kuu sheegay hadduu yidhaahdo aniga ayaa gartay wuxuu maraha ka baqay inuu ku xujoobo oo uu dhegta dhiigga u daro sidaas darteedna wuxuu ugu jawaabay garaadow inan aan dhalay baa ii sheegtay wiilwaal baa kolkaa gabadhii u bogay wuxuu ku maleeyey inay caqli doora leedahay kolkaas buu toyday bal inay guurgal tahay iyo in kale waxaa loo sheegay inay guurgal tahay hase yeeshee ay nin u doonan tahay loona ballansan yahay in dariirta soo aadan loo dhiso isla markiiba wuxuu guddoomiyey inay naag garaad noqoto ninkii ay u doonanaydna toban sac ayuu ku aamusiiyey kaasoo isna isu qaatay inuu ayaan badan yahay sidaas ayuu wiilwaal kula aqal galay gabadhii tibiro la odhan jiray kii laga meershayna wuxuu naftiisa ku maaweeriyey labadan meelisoo gabayga ah wuxuu yidhi garaadkii hadduu timiro helay waa ku taamahayey aniguna haddaan toban sac helay waa la ii teliyey waa samray waase samir taagwaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo qayb kale oo ku saabsan waayihii iyo taariikhdii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal